إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahintii islaamiga ah eelfurqaan qodobada saaka oo jimco aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cunug yar ayaa ku dhintay duqeen ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo ku dhowaad toban askari ayaa ku dhintay qaraxyo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka xaawo cabdi ee duleedka magaalada muqdisho mid ka mid ah wasiir dowlihii hore ee wasaaradda nabadda etoobiya ayaa lagu afduubay magaalada adhisababa dhalinyaro soomaaliya oo muddo sannado ah lagu haystay dalka liibiya ayaa dib ugu soo noqday waddanka soomaaliya iyagoo kasoo degay madaarka magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku goondiyey in xasan sheekh maxamuud ay awood u adeegsan doonaan xilka qaadistiisa marka uu wakhtiga ka dhammaado majallo taabacsan alqaacidada jasiiratul carab ayaa lagu baahiyey maqaal looga hadlayo halganka ka socda bariga afrika ee hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ku door koroonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan haatanna u diyaar garoob ah isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay shanta bisha jumaadu thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan lixda bisha disembar laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan cunug yar ayaa ku dhintay duqeen ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose saacadihii aynu soo dhaafnay diyaarado dagaal ayaa duqeymo culus oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad shacab ah waxay ka fuliyeen deegaanka jambaluule ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose duqeynta ayaa beegsatay caruur yaryar oo ku sugnaa beer ku taalla deegaanka jambaluul kuwaasoo xilligii la beegsanaya ku guda jiray shaqo maalmeedkooda waxayna daabulayeen cambe usoo go-ay wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in duqeynta uu ku dhintay wiil yar halkaay ku dhaawacmeen laba kale sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadkii joogay goobta duqeynta ayaa waxaa ku basbeelay qaar ka mid a khudaartii ka bixaysa beerta haddaba waa kan mid ka mid ah ehelada carruurta duqeynta khasaaraha kasoo gaaray oo la hadlay saxaafadda maxamuud cali yuusuf mid saaki waxay aadeen ciyaalka camba aruuris beerta oo xaafada u dhow camba aruuris u aadeen marka diyaarad duqeymay kusoo ridimaan duqeyma diyaasitas u qabata haa marka hal waa shahiidiba allah iraxmo ada laban dhaawac waayo halna xoogaa shoog shoog camal u qaadi laakiin wax ma gaarin kaan shoog shoog camal qaadi oo hadda shahiidi waaba iisankeyga walaashaydaa dhashay mid kalena walaalkeygaa dhali oo dhaawac ahoo lugta ka jabay kan kalena abtida abtidan oo aadanaadi isne kharaabada leebahay managa dheeraas toban iyo laba saac iyo shan daqiiqa ayay wallaahi anaka niman oo hadda maanta oo beeraley ahoo meesha jooganahay shalay hadda laba helicopter ah hoos soo maraysaa noo soo martay waa ka argagaxni saakina waa waabatan hadda inagu rideen khudaartii waa naga laayeen geedihii liinta wax bay nagu soo ridaayeen oo hula hula camal oo geed haddan dilaayo ay si soolxinay nala dhaqmooyin gaalada ilaahay nala laba qof oo dhaawacantii waa mid ilma cad midna waa cabtiyaa dhalay wiilka oo horta dhaabac xun gaari wiilka dhalay wiilka kaleentoo dhaabac xoo khafiifsan ah abtigiisii dhaliyasin
ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin diyaaradaha duqeymaha ka geystay deegaanka jambaluul ay carruurta yaryar khasaaraha kasoo gaareen laakiin waxaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan dowladaha turkiga iyo maraykanka kuwaasoo dad badan oo birmageeda ah ku xasuuqay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya markay laayaan dadka shacabka ah dowladahana kor kusoo sheegneen waa turkiga iyo maraykanka e iyagoona ku tilmaamay inay ka tirsan yihiin mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen afaafka hore deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo iyo ku dhowaad toban askari oo ku dhintay qaraxyo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka xaawo cabdi ee duleedka muqdisho waxaa si anbaqaadaya wariyahena mubaarak cumar warar dheeraad ah ayaa laga heliyaa duulaadka magaalada muqdisho qaraxyo laba ah oo shalay galabtii guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka xawe cabdi ee duulaadka muqdisho ayaa waxaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka halka lagu dhaawacay lix kale qaraxyadan oo ahaa kuwa xoogan ayaa ka dhacay fadhiisana askartaani ku leeyihiin deegaankaasi waxayna argagax ku beereen askarta kale ee ka dhowaa aag waxay ka dhaceen dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay salaadii maqrib kadib dagaal culus ku qaaday askar ka tirsan kuwa maamulka la baxay jubbaland oo ku sugnaa afafka hore ee deegaanka buule xaaji oo dhaca duulaadka magaalada kismaayo halkaasi waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen saddex askari halka ay ku dhaawaceen afar kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaasi waxay kusoo furteen saddex qori a k forty seven ah iyo boosashkooda ciidamada dowladda federaalk ayaa maalmihii u dambeeyey la kulmayey khasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maalba mahadsaned mubaarak cumar mid ka mid ah wasiir dowlihii hore wasaaradda nabadda itoobiya ayaa lagu afduubay magaalada adisababa tafaasiisha warkaas waxaa si anba qaadaya waryaheena cabdalla mukhtaar wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda nabadda taaya danyaaye oo labadii bishan laga soo daayey xabsi ku yaala magaalada adis ababa oo uu ku xirnaa ku dhowaad sanad kaasoo afduub loo geystay kadib markii xabsiga laga soo daayey waxaana lagu eedeeyey inuu faafiyey warar been abuur ah iyo in uu taageeray jabhadda dagaalka adag kula jirta dowladda xabashida itoobiya ee o l a siyaasi kasoo jeeda qowmiyadda oromada oo lagu magacaabo jabaar ayaa sheegay in durbaba markii xabsiga laga soo daayey wasiirka afaafka hore ee xabsiga ay ku sugayeen kooxo hubaysan oo afka u duuban kuwaasoo halkaasi ka kaxaystay ilaa iyo haddana lama oga halka ay la aadeen jawaar ayaa sidoo kale sheegay in uu ka walacsan yahay afduubka loo geystay taaya danyaaya isagoona xusay in uu ka cabsi qabo in loo dilo sidii baate loo dilay kadibna meedkiisa lasoo dhigo waddada sida uu hadalka u dhigay isku soo wada duub oo dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa ku furan dagaallo adag oo ay kula jiraan jabhado kala duwan oo ka dagaalama itoobiya kuwaasoo gacanta ku haya goobo badan oo ka mid ah dalkaasi xukuumadda abey ayaana ku guuldaraysatay sidii ay usoo dabarjari lahayd kooxahan waad mahadsan tahay cabdalle dhalinyaro soomaali ah oo muddo sanado lagu haystay dalka libiya ayaa dib ugu soo noqday waddanka soomaaliya iyagoona kasoo degay madaarka magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa la diyaar ah waryaheena cabdiraxmaan beder waxaa dalka dib ugu soo laabtay dhalinyaro badan oo in muddaa ka maqnaa waddanka iyagoona aaday tahriib dhanka badda ah waxayna muddo sanadaha ku sugnaayeen waddanka libiya iyagoona halkaasi lagu eystay garoonka magaalada muqdisho ayaan dhalinyaro badan ka soo degeen iyagoo aad u faraxsan oo laga dheehan kara dhibaatooyinka darnayla soo kulmeen intay ku sugnaayeen dalka liibiya iyo weliba dhibaatadaay kala kulmeen tahriibka warbaahinta ayaana waxay dhallinyaradan ku wareysatay gudaha magaalada iyagoona ka warbixiyey xaaladda dhibaatada ee liibiya ku eysatay iyo inay aad ugu faraxsan yihiin imaatinka dalkooda hooyo waxay tilmaameen dhibaatooyin kala duwan ay ku eysatay dalka liibiya oo ay gacanta ugu jireen kooxa magafayaal ah maantana ay dib u heleen xorriyaddooda dhallinyarada soomaalida ayana waxay ugu baaqay inay ka joogsadaan tahriibka maanta soomaaliya magaaladeeda ayaan ku soo degay dhibkiiga soo maray liibiya waxaan rajaynayaa inaan hadda iloobo iyo rafaadkiiyo silaacan soo maray waxaa weeye oo kale kolley dhallinyaradu badankooda maanta waxay ku wada cadiban yihiin waddanka liibiya tacadiyo badan oo lagu hayo waannu aragnay waananu soo jeednay laakiin iminka waxaa kala dardaarmaya dhallinyarada aniga aniga iyo naftayda iyo nafaha kaleba dhallinyaroy dalkaaga meel ku dhaantay ma leh kanaynu leenahy kambayn waan ka qabsanaynaa somadaan garan waxaan ku faraxsanahay maanta in laygu soo dhoweeyo waddankiigii hooyo oo nin badan ka maqnaa tahriibka ayaa ah dhibaatada ugu weynay wajahaan dhallinyarada soomaaliyeed iyadoo weliba ay haystaan waddan barwaaqah badiya berriintaba culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaana waxay in badan ka digeen tahriibka mahadsaned cabdiraxmaan xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku goondiyey in xasan sheekh maxamuud ay awood u adeegsan doonaan xilka qaadistiisa marka uu wakhtiga ka dhammaado warkaas waxaa si aanba qaadaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi waxaa cirka isku sii shareeraya qorshaha doorashada uu rabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii baarlamaanka uu ansixiyey sharciga dhismaha gudiyada doorashooyinka kaas oo ujeedkiisu yahay in la hirgeliyo nidaam doorasho qof iyo coda tallaabadan uu qaaday baarlamaanka waxaa si adag uga hor yimid siyaasiyiin mucaarada oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid dhabaha u jeexaya muddo kororasi sharci darro ah oo uu damacsan yahay madaxweynaha uu wakhtigiisu gabaabsiga yahay ee xasan sheekh maxamuud sida ay hadalka u dhigeen xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka mid ah xildhibaanada ka hor yimid qorshahan wuxuuna sheegay in xasan sheekh maxamuud aysan xilligan u soconayn qorshaha muddo kororsiga ah ee uu doonayo isagoona ugu goodiyey in xasan sheekh maxamuud ay awood u adeegsanayaan xilka qaadistiisa marka uu wakhtiga ka dhammaado wuxuu sheegay in mashruucii badbaado qaran loogu magacdaray ee farmaajo xilka looga qaaday oo ay xasan sheekh ka barteen ay isaguna xilka uga qaadi doonaan haddii la gaaro wakhtiga madaxweynuhu shalay wuxuu ka qaylinayay farmaajo teendhada kasoo baxs u lahay wax loo dhan yahay uu rabay soo ma maanta wax loo dhan yahay oo xisbiyada siyaasadda ay ka qaybgalayeen oo muxuu ahaay beesha caalamka ay nagu korjoogtaynayso oo doorasho sax oo dimuqraadi ah ayaan rabnaa doorasho kaligiis inta qolgeysa siddeed iyo toban guddi ah oo xisbigiisa ka wada tirsan uu soo xusho waxaas ilmaha yararka elma yeelayiina madaxweynuhu ummaddan yaaduusan dib u celin hadduu rabo inuu iska sii joogo waxaa madadaalo ay ka tahayna waxaa sugayso badbaado qaran tuu asaana bari asaana bari maya kuma goodiye asaana bari
isku soo wada duuba xasan sheekh maxamuud ayay u muuqataa inuu wajahayo xaalad siyaasadeed oo adag islamarkaana mucaaradku ay isku hayaan qorshihii shalay uu ka diiday farmaajo oo uu iminka doonayo in maanta uu meelmarsado waad mahadsan tahay farxaan warkaan dhegeystayaal saake oo jimca waxaad kala socotaan idaacaddii salaamiga ah elfurqaan iminkana majallo taabacsanaa alqaacidada jasiiratul carab ayaa lagu baahiyey maqaal looga hadlayo halganka ka socda bariga afrika ee hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin umuurtaas ku saabsan waxaasiyaan baqaadaya waryaheena yaasir cabdalla bishaarooyinka ka imaanaya bariga afrika waa ciwaanka maqaal lagu daawacay cadadka sagaaliyo tobanaad ee majalada sad almalaaxim oo ay baahiso mu-asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo cabdulaahi almuhaajir ayaa wuxuu maqaalkiisa kusoo bandhigayaa xogo iyo macluumaad muhiima ah oo la xiriira halganka ay muslimiinta bariga afrika ku hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab gutooyinka mujaahidiinta waxay ajiibeen baaqa jihaadka waxayna sii wadaan beegsiga maleeshiyaadka dowladda iyo ciidamada gaarka ee uu tababaray maraykanka waxaana intaa dheer in mujaahidiintu beegsanayaan isbahaysiga caalamiga ah ee kusoo duulay soomaaliya iyagoo gaarsiinaya dharbaaxo kulul sidaba ka dhacday weerarkii magaalada buulmareer ee gobolka shabeellada hoose kaasoo lagu dilay in ka badan labo boqol oo askari oo uu ku jiro sarkaal weyn halka lagu soo qafaashay tiro maxaabiis ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka lagu daabacay sadal malaaxim waxay warbixintu tilmaamaysaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si halyeynimo leh uga hortageen xamlo dagaaleed lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah taasoo lagu doonayay in meesha looga saaro maamulka islaamiga ah oo lagu bedelo nidaam dimuquraadi ciidamada towxiidka waxay dhigeen wacdaro weyn iyagoo burburiyey saldhigyo ay leeyihiin ciidamada uu maraykanka tababaray qorshihii dhagareysnaa ee cadowga waxay isku beddeleen qoomamo dhammaan arrimahaas waxaa si xirfadaysan u diiwaangeliyey oo u soo bandhigay mu-asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ah garabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu leeyahay cabdalla almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan sida maqaalku tilmaamayo miraha ka muuqanayo mandiqada laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliya ka mid ah waxay fadliga allah kadib ku timid dadaalka iyo qorsheynta mujaahidiinta kuwaasoo ku guuleystay inay noqdaan dhufiis adag oo ay ka hor burburaan sharqoolada lagu soo maleegayo qusuurta iyo mugdiyada waxyaabaha ku tusinaya inuu xoogeystay suuqa jihaadka bariga afrika waxaa ka mid ah in mujaahidiintu ku guuleysteen in jamhad firfircoon oo shaqaysa ka hirgeliyeen gudaha kenya taasoo ay muslimiinta degan mandiqadaasi garab istaageen miraha boorinta muuminiinta ayaa u tallaabay dalka tanzaniya oo deris laha kenya ayaa lagu yidhi maqaalka lagu daabacay majalada sadal malaaxim ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab mid ka mid a jawaanibta uu soo muujinayo maqaalka cusub waa mucaskaraadka iyo xeryaha tababarada ee ka furan soomaaliya kuwaasoo sanadihii u dambeeyey ay soo buuxdhaafiyeen dhallinyaro badan oo ansaar iyo muhaajiriin leh kuwaasoo shahaadadoon ah doonayana difaaca qadiyadaha muslimiinta mid ka mid ah mucaskaraadkaas waa mucaskarka saxaabiga jaliilka ee ribyi bnu caamir radiallahu canhu kaasoo ay dhowaan kasoo aflaxeen boqolaal dagaalyahano ah oo diyaar u ah inay naftooda u horaan saryeelidda raayadda towxiidka ayuu leeyahay qoraaga maqaalka cabdalla moxamed almuhaajir dhanka howlgallada istishaadiyiinta wuxuu maqaalka tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu cadowgeeda uga markhaati kacay inay aada uga taxadirto in weerarada ay fulinayso wax ku gaaraan dadka muslimiinta ah inta badanna kelimadaha hoggaankeeda waxay muslimiintu ku booriyaan inay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha hadafka ah ee ay leeyihiin ciidamada shisheeyaha ee dalka kusoo duulay iyo dhinacyada soomaalida ee la shaqeeya dhulka soomaaliya waa dhul ribaad jihaad iyo shahaado jiilasha mujaahidiinta ayaana ilaalinaya nafurka ay sameeyeen raggii iyaga ka horreeyey la yaabna ma lahan in fagaariyaasha cilmiga iyo iclaamka looga magac daro magacyada shuhadada qoysaska shuhadadana ay mujaahidiintu daryeel gaar ah u muujiyaan ayaa lagu yiri maqaalka lagu daabacay majalada sadal malaaxim mahadsaned yaasir cabdallah warkii dhegeystayaal saaka oo jimcaha aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee furqaan waa inaga intaa